hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysaay wararka naga soo gaaraya degmada boocam ee gobolka sool ayaa kusoo waramaya maanta in halkaasi uu dhilgarirow ka dhacay duleedka magaalada boocam ee meel kamid a haddaba shabakada wararka ceeg online ayaa telefonka magaalada boocam ee goordhawood kula xidhiidhay cabdilaahi cumar aw cali oo isagu ah madaxa injineeriinka shirkada golis ee boocame injineer waxaa faahfaahin naga siisaa wararkana soo gaaraya sida dhulgarirka boocam uga dhacay
wallaahi dad haato ayaa waxaa dhacay dad iyo xoolo harsanayay meel gediya oo magaalada boocame kaga beegan koonfur galbeed ilaa labaatan kilomitirna u jirta ciyaalkaas iyagoo gedigii harsanaya iyo xoolihii ayaa waxaa kusoo jimay gedigii kabacdina wiil iyo gabar baa meeshii ku dhintay xoolo ilaa soddonana way ku dhinteen
cabdullaahi adigu waxaa tahay dadka deegaanka aad kamid tahay madaxa shirkada golis injineerkana boocam waa tahay adigu meesha ay ka dhacay lugururku ma tagtay oo haddaad tagtayse maxaad kusoo hartay o indhahagu soo qabteen
wallaahi meeshaas waxaa ka dhacay dhibaato aad bay ahayd dhibaatadaasna waa meesha gebigaas ayaa kusoo dugay xoolahaas ciyaalkuna gebigaasay hoos harsanayeen sidoo kale waxaa jira in togii uu isaga soo dudumayo gebigii oo xitaa markii la tegay uu mar dambe qaybo soo dumayeen si dhib badanna lagaga soo saaray meydadkii in muddo ana lagaba baqay in loo tago oo yacnaha inuu dadkii kale khasaare u geysto laga baqay
marka caruurtu meesha gebigu ma meel dalcad oo dheer bay ahayd ma waxay ahayd meel buundo ah oo ama buur camal dhisantay oo dadkan ay hoos harsadeen oo tayradu hoos maraan bal dhegeystayaasha u sharax
maya meeshaas waxay ahayd meel toga oo maraan marka gebigaas hoosta ayuu ka hulmay wuxuu iska ahaa markaa gebi hoosta ka hulan oo gebiga adag oo macnaha markaa las odhan karo wuu soo dumayaaba aan ahayn meel aada u adag bay ahayd kabacdina sembary xooluhu iyo dadkuba way harsan jireen sidii naloo sheegay markaan tagnay marka dee adiguna maqaadiirta un baa la kulantay dadkaasna saacaddi un baa ka buuxday waan umalaynaya macnaha saas saas kusoo dumay goormaa la ogaaday marka in dadkaasu gebigaasu ama lugaragaas meesha u ka dhacay ma la dumay ma madadku ma iskaga jireen mase maantaad ku baraagteen maanta la ogaaday
may caruurta markay gurigoodii kasoo tageen gurigooda xaafadoodii bay kasoo qabeeyeen xoolaha ku noqdaa la yiri way soo laabteen kabacdina gebigaasaa kusoo dumay dadkoodii markaa waalidiintoodii ayaa macnaha raadiyey oo markii caruurta xoolihii intii hartay ay soo dareertay bay soo raadiyeen iyadoo la doondoonayo baa nin meesha soo maray oo arkay gebiga oo dumay ayaa wuxuu u sheegay inuu gebigaasi soo dumay xoolo qaarkoodii dambe iyo lugahoodiina ay kasoo jeedeen marka wuxuu yihi war meesha bal ariga gebigaa soo dumay arina wuu ku dhintay bal hala baaro saasaa marka lagu ogaaday meesha in ciyaalku ku dhinteen marka maantana waxaana soo gaaraya warar sheegaya in gebigii iyo weliba meeshii uu ka dhacay shalay daraato lugariikaasu maantana ay sii dudumayaan marka maantana dad kale may aadeen mase khasaare kale maanta ka dhacayana meeshaas
iyo maanta wax wara oo sugan meeshaas kama hayo ilaa saakana waan shaqaynayay shaqadiina weli kama bixin haddii marka aan bixi lahaa waan soo ogaan lahaa dee sida ku jiraan adigu dadka deegaankaa tahay arrintan meeshu ma horey u dadbalaaci jirtay oo sanadii xiliyo horey waxaan ay ka dhaceen lugariirkani mase waa markii koobaad ee degmada boocama meel usita labaatan kilomitr arrintan caynka loo kale ay ka dhacdo
may waa markii koowaad kuley oo khasaare intaa la-eg u geystaan gebiyadaa dumay gebiyada sember way iska dumaan laakiin waa markii koowaad oo khasaare intaa hore la-eg ay geystaan cabdillaahi mursal cumarow madaxa injineerinta golis ayaa tahay dhawaan sida nagu maqaalo ah deegaanka kalabayr ama dhulka xilxidh iyo dhumay agaarkooda waxaa jirtay in xilligii hore sanadkan roobkii uu banaaday dhulka saas kale u go-ay oo dad badan xoolo badan ay sidaas oo kale ay ayuna waxyala uga soo gaartay marka deegaanka boocame iyo deegaankaasi miyay xidhiir leeyihin dhinaca cimilada ah ama isku dhawaanshiyo ah deegaankaas isna kale
deegaanka kalabayr iyo boocame ha xidhiir way leeyihin xidhiir aadna way isu dhawaan xoolaha iyo dadkuba way isgaaraan marka wixii deegaanka kalabayr ka dhacaa kullay khasab waa saameynayaan dadka waana deegaankuna waa isku dhow yahay marka miyaan loo qaadan karin in deegaanka boocama ilaa kalabayr ilaa gobolka sool wixii nugaasha ka ah in beryahanba arrimaha caynkaas oo kale dadku ay ku arkeen ama calaamadahaas oo kale iyadoo sanadkan sanadkii hore labada kun iyo toban sagaalkii la xasuusto in in saas kale dhul badan uu dumay oo xitaa warbaahinta waa xitaa anigu lafteeda anigu aan tego aan soo sawirayba miyaan arrintaas kale loo qaadan karin oo inay wixii oo kale soo noqonayan ahayn maye waa loo qaadan karaa saameynna way isku leeyihiin dhulkuna waa isku degaan waana isku dhow yahay marka dadku ma xasuustay markay arkeen in maantana shilka naxdinta la u dhacay kii hore la xasuustay ma laysu dadku si- siyaabo arrimaha lasa soo qadqaadin laisweydiinta haaba la isweydiin karaa weliba dadka waxaa aad loogu wacyigeliyey meelaha gudiyada ah iyo meelaha huleylka ah in la iska ilaaliyo ma jirtaa ilaa iyo iminka wax meesha khasaaruhu ka dhacay ama xooluhu badan ay ku dhinteen waxa yaro ka socda dhinaca maamulka puntland ama somaliland ama dadka deegaankood dadkii u gurmaday oo meesha tegey waxa samay ka qabateen idinka kam shirkad ahaan ama kaan dadka deegaankuba arrinta waxma ka qabteen
ma anagu shirkad ahaan wixii awoodayada ah inaanu ku caawino diyaar ayaan olanahay laakiin wax hay-ada ah ama wax cid kale ah ka socoto oo gacan ka geysta haba yaraata ma jirto
cabdullaahi mursal waxaydaa oo miya nolama sheegi karto miya oo meeshaa gaaray ama soo sawiray ama tegey ama dadkaas oo indhaha kusoo arkay
may wax cida oo ama oo timi ama dawladda ka socoto ama hay-adaha ka socoto ma jiraan cabdullaahi mursal abcali ayu ahaa madaxa injineerinta shirkada isgaadsiinta golis boocam oo goorda uga waramayey shabakada wararka ciyar dot com cabdullaahi aad ba umahadsan tahay ayada